kulantu wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastaa joogtaan iyo si walba aad noo maqshaan buuxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydiin dhace ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysa nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jira dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
waa habeennimo waxaana taarikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka kow iyo tobanaad bisha nofembar laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijka qeybka noqon doonan waxaa kamid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay gudoomiye ku-xigeenada iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo muddo lix bilood ku qaadatay waana idiin soo gubi doonaa sheekh saadka markaas la magacaabay iyo sida markaas ay ay xilalka ay u kala badisheen waxaa xilkii laga qaaday gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali yaaraac cali haddaba shaqsi uu lagu bedelay basmaca camar jiketo gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ahayd oo aydan xilkaas laga qaaday iyo shakhsiyaad dalku lagu bedelay ayaan soo gubi doonaa magacyadooda qodobadan kale waxaa qeyb ka noqon doona isla madaxweynaha soomaaliya waxa uu safaro uu ku tagayaa jid hore ee dagaalka oo dhowaan al-shabaab ah dagaalo culus ciidamada dowladda dadka deegaanka markaas la galeen ee ka dhacay hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe waan idiin soo gubi doonaa magaalada maanta magaalada beledweyne ayuu gaaray madaxweynaha halkaasina waxa uu kulan isxugreysa la qaatay waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada hadal uu jeediyay ayaa kale idiin soo gudbi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qeyb ka noqon doona hay-adda warbaahineeda madaxa bannaan ee simha oo muqdisho tobabar ugu soo gebagabeysay qaar kamid a wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho waana idiin soo gubi doonaa warbixin gaar arrintaas ku saabsan barnaamijkan waxaa kaloo qeyb ka noqonda muqdisho maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay maalinta caruurta wasaaradda haweenka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadashay munaasabadaasi waan idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qeyb ka noqon doona saaxib yaal wararkii ugu dambeeyey somalilan oo faahfaahin ka bixisay lacag markaasi oo lagu leeyahay oo deen ah wasiirka maaliyadda ee maamulka somalilan ayaa ka hadlaya qodobadaas wixii soo karaya maqli doontaan caawa cabdihab ayaa farsameynaya anigoo caawa cabdinaasir waan idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
Waxaa la isu dagayaa, la isu dabamarteeyaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal uu agi nacab yahay, dollar qaata dul yahay, shacabkuna dawlad yahay. Alla ma cid bay ka dadan tahay
hagaag saaxiibaal barnaamijka wareegaya ad degeysanaysaan qeybaha ugu horayaan gudagelnaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu magacaabay gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo xogyaha guud ee gobolka banaadir madaxweynaha oo tixraac ayaa soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa magacaabay gudoomiye ku-xigeenada ee iyo xogyaha guud ee gobolka banaadir shakhsiyaadka magacaa waxay kelihiin ciise maxamuud eh, guure ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda sidoo kale maxamed axmed deeri yabo ayaa isna loo magacaabay xilka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee gobolka banaadir dhanka amniga sidoo kale Cis- cabdicasiis cismaan maxamed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada isna loo magacaabay xasan maxamed jimcaale gudoomiye ku-xigeenka hol aguud ayaa isna loo magacaabay faysal calaale afraxn waxaa loo magacaabay xogyaha guud ee gobolka banaadir xeerkan madaxweynaha ayaa waxa uu waafaqsan yahay qodobada 89aad iyo 9aashanaad ee dastuurka jumhuuriyadda federaalka ah iyo xeer l r lix ee soo baxay ee labood- laba iyo tobankii bishii labaad kun sagaal boqol sideetanka kuna saabsan in gobolka banaadir iyo dowladda hooseba ay hoos yimaadaan madaxtooyada jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xeerkan madaxweynaha ee lagu magacaabay gudoomiye ku-xigeenada iyo xogaha guud ee gobolka banaadir ayaa dhowaan ayaa dhaqangalay maanta oo ay taariikhdu tahay labaatanka nofembar laba kun laba iyo labaatan ayaa loogu yiri war saxaafeed kasoo baxay madaxtooyada federaalka soomaaliya oo markaasi lagu magacaabay howlwadeenada cusub ee maamulka gobolka banaadir markaasi hogaamin doona dhanka iyo ku-xigeenada waxaana sidaas meesha ugu baxaya cali yara cali oo gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ahaa sanadii lasoo dhaafay iyo basma caamir jikeeto ayadan xilkan heysay dhanka arrimaha bulshada oo markaasi ka haray nidaamkii hore ee dowladii madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo uu hogaaminayay qeybii hore barnaamijka aad degeysanaysaan isla madaxweynaha soomaaliyan waxa uu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoona safar dhinacyo kala duwan oo ku maraya ee, jiid hore ee dagaalka ee markaasi al-shabaabka laga saaray meelaha badan ee markaasi shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud oo shalay kasoo baxay madaxweynaha ayaana waxa uu markaa eh, khudbad u jeediyey shacabka magaalada beledweyne isagoona ku booriyey in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo sidoo kaleete eh, inayna ka qayb qaataan dagaalka dhanka al-shabaab dhinaca kale wuxuu kulan is-xogwareysa la qaatay waxgaradka iyo qeybaha bulshada magaalada beledweyne ayaana eh, kulanka waxaa looga hadlay dardargelinta al-shabaab iyo horumarinta deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrintaas ka hadleen wuxuu yidhi
booqashadeennii aan ku nimiday ee, dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka galmudug maantay kusoo gabagabowda meeshaanan kusoo gabagabaynaynaa xamaraan u soconnaa haddii alla yidhaa Ee, runtii meelihii aan tagnay ee laga xoreeyey cadowga meelo aad iyo aad u qurux badan dadaal badan dadkeedii ay muujiyeen ee, runtii aad iyo aad loo dadku u istaageen maamulladu u istaageen oo runtii meel fiicanna la gaarsiiyey dagaalka iyo dadaalka lagula jiro nimankan waaye wax yaraa noo dhiman wax yaroo noo dhimanna ilaahay idankiis waa dhammaystiraynaa mar dhow aad iyo aad ayaan raalli uga nahay dowladda federaalk ee soomaaliya haddaan nahay dadaalka ee, hirshabeelle ka socda iyo kan galmudug ka socda intaba ee, meel kasta oo deegaanada ka tirsan ama jamhuuriyadda soomaaliyaba ka tirsan oo shabaab uu joogana mana nasanayno mana hakanayno inta uu shabaab joogo ilaahay idinkiisa waa daba soconnaa ee, gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan meel aad iyo aad u sarrayso gabagaba ah qaybtan oo sidoo u sheega maxuunaha waaye qaybta galbeedaan u soo soconnaa mar dhow ayadana waad maqli doontaa deegaanada galbeedka webiga shabeelle jiroo dhan oo ayagana muxuu ahay shabaab laguma haayo la leeyahay horumarintii iyo mashaariicdana mugaasaa dadka iyo nafiskaba ugu horraysa ilaahay idankiis dalka looma la'a dib u dhis iyo horumarin looma la'a laakiin waxaa looga looga suurtogeli kari waayey waxa waaye waa nimankan ee, imtixaanka ah oo maxaa ka- dhibkaad aragteen la taagan waayo ayagan ilaahay idankiisa in yaraa dhiman dadka soomaaliyeed meel kasoo jooga waa- waa u hambalyaynayaa waana bogaadinayaa ciidankooda iyo shacabkoodaba guud ahaan siday isu leeyihiin istaaggay u istaageen ka hortegidda shabaab dadka weliba hirshabeelle iyo galmudug joogaahi sida ay ugu safteen arrintaas waxaan sidoo kale soo dhoweynaa oon bogaadinaa abaabulka xoogga leh ee ka socda koonfur galbeed deegaanada koonfur galbeed oo xuduudda nala leh muxuu ahay dowlad goboleedka muxuu ahay ee, hirshabeelle xuduudda la leh ayaa ayaguna dadaal aad iyo aad u xooggan oo dhiiranaan iyo firfircooni badan ay ka muuqataa ka socda sidaas daraaddeed waa astaamaha shabaab inuu naga dhammaanayo mar dhow haddii alla yidhaha waana dhammaynaynaa mar kale dadka reer hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiinna ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba aad muujiseen ee, waa wax weyn waxa yayarka ahee naflacaariga ahee cadowga uu meelaha dadka uu ku ku dhibaateeyana dhibaatayntaasi shan iyo toban sanaan ku soo jirnay markaan waa waa hiliiqo waa markii u- meelihii ugu dambaysa waaye rafashadii ugu dambaysa waaye waxa shabaab hadda beryahan lagu arkaayo xaqaraxayn uga soo aragto waa aragteen xaqii qarxiyeen iyo xaqii qarxiyeen uga soo aragteen naxariis darradii basay ku soo aruurta marka haddii dadku ku sirnaa jiray dowladnimo iyo nidaam iyo cadaalad iyo waxbay ka shaqeeyeen la dhihi jiray waa soo dhammaatay qaybtii naxariis darradeedaa soo hertay dadka in boqol boqol iyo labalaba boqol iyo kun kun loo dilo ayaa ku soo hartay shabaab inta ku soo hartay waa intaas car shabaab oo aan qarax wadin meel ha soo istaago car shabaab aan qarax wadin oo dagaal u socdoo duulaaya ha la arko shabaab aan qarax wadin oo meel joogo isdifaacaya ha la arko qarax wiilal soomaaliyeed oy qalbiga ka xadeen oy daroogo siiyeen oo isu soo qarxiya ay yidhaahdeen iyo kuwa baabuurtoodii wata inta ka dhexlaba qaraxii uga soo aruurtay qaraxana mardhow waa dhammaana asigana meel lagu sameeyo iyo meel lagu soo agaasimo ijid la soo marsiiyo haddii la waayo haddee meel u maraayaba asaa asaa garanaya qaraxi ilaahay idankiis aniga waa ii soo muuqataa iftiinkii guusha ii soo muuqdo ma dheera insha allahu mar dhowna waa gaaraynaa farxad iyo dabaaldegyo badan ayaana isugu imaan doonaa aad iyo aadaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya waxa uu markaas eh, ugu heliyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariga qoorqoor uu xarigga ka jaray eh, dhismaha cusub ee xarunta madaxtooyada maamulkaasi galmuduga madaxweynaha oo madaxweyne qoorqoor welinayana waxa uu markaasi si uu jiray xarig ugu jiray madaxtooyada cusub ee galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku bogaadiyey madaxda dowlad goboleedka galmudug dadaalka xoogan ay geliyeen dhismaha xarumaha danta guud ee ayaa tilmaamay in hirgelinta mashruucan iyo halganka lagu xoreynayo deegaanada ku jira gacanta al-shabaabna ay ka turjumaysaa go-aan wanaagsan ay qaateen madaxda iyo shacabka galmudug suuqaa ku dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa kuwaana dhinacyada uu warbaahinta la hadlaya xarig jirka kadib
waxaanu ka soo baxnay shir aanu la lahayn guddida dhaqaalaha ee guriga wakiilada
mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhoweynaynaa madaxtooyada cusub xarig jarkeeda oo runtii ah een, sidaad arkayso madaxtooyo hawl badan iyo dadaal badan soo galay waan kugu soo dhoweynaynaa sharaf bay noo tahay inaad mada- madaxweyne maanta furto madaxtooyada dowladda galmudug taariikhdaa xusi doonta guud ahaanna waxaan kaaga mahad celinaynaa deegaanada iyo meelaha fogfog oo aad soo martay oo madaxweyne jamhuuriyadda oo kaa horeeya uusan soo marin mashaariicda kalena oo socota ama dhammaatay ama kuwa socdana xiliyo kale aan ku gey doona ama oon waqti u hesho ma badan baad noo imaan doontaa nagu soo laalaama doontaa biidni illaahi tacaala soo dhowowda madaxweyne madaxweyne aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay hawsha runtii maanta meeshaan ka muuqata ee madaxtooyada ee, dowladda galmudug waa runtii howl aad iyo aad loogu farxo oo qurux badan ee, dadka deegaankan iyo dowladdooduna ay iska kaashadeen oo ay qabteen hawshaan runtii waa idinku bogaadinayaa waana idinku hambalyaynayaa sida quruxda badan iyo dhismayaasha quruxda badan runtii iyo madaxtooyada sidaan u ballaaran ee baaxaddan leh runtii marka la arko wax aad iyo aad loogu farxo waaye hambalyaan idin leeyahay dadka reer galmudug meel kastoo ay joogaanne astaan dowladeed oo muuqata oo xoog badan oo qurux badan ayaa ka muuqata runtii dhuusamareeb iyo caasimadda galmudug runtii wakhtiyo badanaan la soo maray oo hore ee, galmudug marba heeray joogtay maanta aad iyo aad ayay uga sarraysaa meelihii ay joogi jirtay meel u dhow ma aha intaan iyo in lamid iyo in dhow ma jiri jirin astaan calaamay u tahay intaan keliya maaha horumarku waa ka badan yahay intaan laakiin tanaa astaan u ah in uu deegaanku soo kabanayo uu soo horumarayo shalana magaalooyinkii aan tegey runtii magaalooyin aad iyo aad u fiican dhismayaal fiican leh oo aan qiyaasaya haddii khawaarijtu aanay joogi lahayn inay aad iyo aad intaa uga sii ballaarnaa lahaayeen dowladda galmudug madaxweynaheeda iyo golaheeda wasiirada iyo baarlamaankeeda waa hambalyaynayaa waana ku bogaadinayaa shaqada iyo iskuduubnaanta iyo wanaagga ka muuqdo waxaan rajaynaynaa in halkaas hore looga sii dhaqaaqo aan dib loo noqonin caqabadahan hortaagan oo intaan ayadoo khawaarijtii joogto oo degaanadii aan la mari karin oo badeecad kasta wax kastoo la keenayo diyaarada lagu keenaayo oo la waxaynaayo intaan haddii la qabto ilaahay idankiis beri dalku markuu xoroobo wadooyinka furmaan oo baabuurka baska xamar ka soo baxaayo oo dhuusamareeb imaanayo waxaan rajaynayaa in xawli aad iyo aad intaan uga fog galmudug inay kusii dhaqaaqi doonto hambalyaan idin leeyahay madaxtooyadan waxay ka mid tahay madaxtooyooyinka kuwa ugu quruxda badanne uguna ballaaran ee maanta maxaanku idhahdaa ka jira dowlad goboleedyada marka muxuu ahay intaasna dee dadaalay ku timaday iskama ayan imaanin marka hambalyaan idin leenahay waa idin bogaadinaynaa shaqada halkeeda ka wada insha allah meeshaan quruxda badanne waaba usoo nasiino doonan doona haddii alya meel runtii lagu nasto oo aad iyo aad u qurux badan oo muxuu deganaanshiyo badan oo ka muuqda waaye marka hambalyo reer galmudug dhammaantiin saa u dhantiin waxaa jira hambalyo aad iyo aad ay mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlahay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxidhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahno su'aalo subersayn tayadooda soomaalaa u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intou muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni anlimiteda taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuun kuma mayrtid hadhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaay islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaaga u darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber ama eber شركة السجن تيد ومهيم
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimada na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaa kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas idheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin ha ka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi maaha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo idahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays wow ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiinyada ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
qaybihii dhexe ee barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaadi hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan saaxiib yaal hay-adda warbaahinada madaxa bannaan ee simha ayaa muqdisho tababar ugu soo xirtay ama ugu soo gabagabaysayba qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho tababarka wuxuu socday muddo labo maalmood ah waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka duug- ka kala tirsan dowladda iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adda warbaahinada madaxa bannaan iyo wariyaasha markaasi sibnaarka loo qabtay haddaba fursadihii iyo waxyaabaha ay ka faa-iideen iyo shirka wuxuu socday maalmihii lasoo dhaafay qodobadii ugu muhiimsan ee looga hadlay warbixinadaas ku saabsan waxaa inoo soo koobaysaa wariyahayga faadimo cabduqaadir xasan
dalladda xarumaha warbaahinada madaxa bannaan ee soomaaliya simha magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay tababar sare oo ay ka qayb galeen in ka badan soddon wariye oo isugu jira kaftariyaal iyo suxufiyiin xul ah muddo saddex beri ayuu tababarkan socday maanta ayaa lasoo gabagabeeyey wariyaashu intuu tababarkan socday waxaa lagu siiyey aqoon kororsi ku aadana aragti fog iyo faham gundheer oo ku saabsan sheekooyinka arrimaha bini'aadanimada iyo isbeddelka cimilada oo ah halis adduunka uu ka degayo soomaaliyana ay la daala dhacayso natiijooyinka ka dhashay kooxdan tababarka la siiyey oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa gabi ahaanba ka howlgala magaalada tan caasimadda ee muqdisho
maalmihii lagu guda jiray tababarka mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa kasoo qaybgalay tababarkan haddaba la siinayay in ka badan soddon ka wariye waxaa soo xiray maanta wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud aweys xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliyana goobjooga ayay ahaayeen intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadalka qaatay gudoomiyaha dalladda simha agaasime xasan cali geesay isbeddelka cimilada oo agtahay soomaaliya meesha hadda wakhtiga adag ee soomaaliya kaga jirto dhinacaas waa laba iishuu aada u xiriirsan oo culays badan ku haya dalkeenna dhinaca bini'aadan marka laga hadlayo soomaaliya waxay qarka u saaran tahay sida la sheegay hadda in macluul aado inkastoo dowladda federaalka ee dadaal badan wado sidii loo badbaadin lahaa kumanaanka soomaalida ah ay aafooyinkaas ay saameynayaan wariyaashan waxaa laisugu keennay in loo tababaro sidii ay u sameyn lahaayeen tabin sheekooyinka ku saabsan arrimaha bini'aadanimada oo runtii aan u aragnay sima ahaan in baraarug badan uusan jirin wariyaasheena aysan aad u baraarugsanayn oo aysan fahamsaneen in dadkaas codkooda iyo xaaladda ay ku sugeen in adduunka la gaarsiiyo shalay waxaan isu sheegnay in wariyaal ajnebiya xitaa ay masaafooyin dhadheer uga imaadaan adduunyada kale oo maraykanka ay uga imaadaan si waxa socda soomaaliya ka socda dhinaca bini'aadanimada iyo abaaraha ka jira tabintooda marka mas-uuliyaddaas runtii inay wariyaasha soomaalida saarneed aan isku sheegnay maxamed daaq barar fiyoore kana mid ah mudanayaasha baarlamaanka kuwii tobnaad ee soomaaliya ayaa isna dhankiisa sheegay inuu yahay tababarkan mid muhiim u ah wariyaasha soomaaliyeed hay-adda simha waxa uu ka codsaday inay sii laba jibaaraan tobabarada caynkan oo kale ah
annagana aad ay noogu eh, badan tahay inaanan inta badanba eh, geedaha iyo arrimaha eh, dhirta iyo waxa u wanaagsan bulshada oo ah eh, inaan marka aanan ka shaqaynin ama aanan ka fekerin sababtiin eh, warbaahinta muuriyaasha waxay u yihiin lafdhabar eh, bulshada gaarsiin kara waxa markaa halista ku ah ee, muhiimad gaar ay u tahay arrintan in saxafiyiintu fahmaan dhibaatada ee markaa aadanuhu uu ay ku leedahay ee, isbeddelka cimilada iyo nabaad guurka deegaano fara badan oo annaga hadda abaaraha waad aragteen aad noogu soo laalaabtay ee, geedihii oo la guraayo waxyaaba fara badan oo dadka dee dhibaatooyinka haysataa oo oo aysan ee, wixii ay shalay ku noolaan jireen oo aysan haysan marka aadaan u dhiirigelinayaa arrinkan in aada looga shaqeeyo abukar albedri waxa uu ka mid yahay macalimiintii tobabarkan bixinaysay muddada saddexda maalin uu socday si kooban ayuu isagana warbaahinta ula hadlay dalku wuxuu ku jiraa xaalad abaar aad u daran oo dad badan naftoodii iyo xoolahoodiiba ay halis ugu jiraan taas oo ka dhalatay waxyaabo isbiirsaday oo ay ka mid tahay isbeddelka cimilada oo dhashay abaaro iyo abaarihiiyo baahi kale oo daruufo badan xambaarsan dhalay dagaalladii iyo wixii oo dhan waxaa lagu soo beegay xilli aad muhiim u ah oo ay ahayd in warfidiyeenka dalka lagu dhiirigeliyo in ay tebiyaan ka hadlaan diiradda saaraan aad macnaha xoogga u saaraan oo bulshada iyo intii ay qusaysaba ka wacyigeliyeen xaaladda bini'aadinimo ee dalka cimilada isbeddelkeeda dhibaato badan ayuu dalku hayaa kulayl badan ayaa dalka ka jira roobab badan ayaa baaqda uu ka mid yahay roobkii dayrta oo wakhtiyadii la rabay aan dalka intiisa badan ka di'in waxaa jiray abaar awalba taagnayd hadda macaluushoo kale waxaa la sheegayaa in ay marayso meel adduunyada iyo dalka dowladdaba ay ku dhawaaqi karaan in dalka heer macaluul uu ku sigan yahay marka faa'iidada laga heli kara waxay ka mid tahay in warfideenku ay xoogga saaraan warbaahintuna ay xoogga saarto in la tabiyo arrimaha abaaraha hadda taagan si looga gaashaanto tan soo socota tanna loogu helo gabagabadii hadalka waxaa qaatay ugu dambeyn daawud aweyso ah wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya isagoona si qoto dheer uga hadlay tobabarka qof walba marka wax la gaarsiiyo waxaa laga yaabaa dhibaatada jirtay in lasoo yeelay laakiin dadka haddii aysan haynin xog ku saabsan dhibaatada laga hadlaayo waxaa laga yaabaa inay u arkaan waxyaaba caadi ah waana inta badan dhibaatada meesha ugu weyne ka timaada waxaa waaya xoog la'aan iyo wariyaasha oo inta badan xoogga saara oo keliya arrimaha siyaasadda iyo amniga arrimo badan ayaa jira u baahan in la kafargareeyo amaba wariyaha uu ka hadlo ee markaad ka soo baxdo gurigaaga ilaa aad ka soo gaarto goobta shaqada waxyaaba badan waxaa jira oo haddii aad inta waqti badan siiso aad warar fiican oo dadka anfacaya ka samayn kartid ha noqoto dhinaca caafimaadka waxay idin noqon kartaa fariin aad u wanaagsan oo dadka aad gaarsiinaysa haddaad aragtaan waxyaaba dadka dhibaato caafimaad ku keeni kara ha noqoto dhinaca cimilada geedaha la jarayo intaasba waxay ka kooban yihiin waxyaaba u baahan in wariyaha uu si wanaagsan uga fikiro inuu gudbiyo fariin sax ah oo ku saabsan inuu dadku wax u qabto qaar ka mid ah wariyaashii taftiryaashii qaatay tobabarkan ayaa wax ka weydiinay sida ay u arkaan iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen intuu tobabarka socday waxaa maanta noo soo gabagabay seminaar eh, ku aadan arrimaha bini'aadanimada eh, iyo isbeddelka cimilada humanitarian eh, climate change uh, report and tourism eh, journalism Eh, waxaa inta badan isminaarkan ka faa'iidna wuxuu yahay inta badan qofka wariyaha ama suxufiga ah in uu ka samayn karo warbixin arrimaha bini'aadanimada
dhammaan casharadii aan qaadanay waxay ku saabsanaayeen ee, sheekooyinka la xiriira ee, sida loo tobin karo arrimaha bini'aadinimada iyo isbeddelka cimilada waxaan ka mid ahaa saxafiyiinta inta badan sheekooyinkaas ee, sameeya haddana ee, casharadii aan qaatay waxay iga caawinaysaa inaan ee, si toos ah ama si ka sii fiican sidaa u tabin jiray inaan ee, uga faa'iiday habtabinta quruxda badan bulshadeenna aan la qaybsan karno sida dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka abaaraha ay si weyn u saameeyeen marka annaga ka saxufiyanaha haddaan nahay tobabarkan waxaan dareemaynaa inuu noo yahay mid aad u weyn oo qiimo badan
tobabarka muddo labo maalmeed inaan socday alxamdulilah wal badan iyo kaba isku barane isbedel badan oo cimilada ku saabsan qaabo kandiyo walyaabo sababo inta badan iyo sheekay sida oo warbixino oo miisaan leh oo bulshada walanqowad kore iyo saxafiyiinta si unka baraarugu lahaayeen inaan badanaa saxafiyiinta maku baraarugsan antiyo ku sameeyeen warbixino arrimo bulshada faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
barnaamijka wareega ayaad dhegeysanaysaan wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya qadaje maxamed deeriye ayaa wasaaraddeeda maanta waxay soo qaban qabaysa kulan weyn lagu xusaayay maalinta caruurta oo markaasi maanta ku beegan munaasabadda muqdisho loo qabtay oo mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda ay ka qayb galeen wasiirka ugu horeyso ayaa khudbad ka jeedisay
waad og tihiin carruurta aan ka hadlayno waa carruurta soomaaliyeed ma ahan carruurta maanta joogta hoolkan oo keliya ma aha carruurta maanta ku nool gobolka banaadir magaalada muqdisho ma aha carruurta ku nool geyga soomaaliyeed lowyo caddee ilaa raaskambooni carruurta soomaaliyeed markaan ka hadlayno waa carruurta shanta qaaradood ee adduunka ku nool marka aan dib u jalleeco marka heestaas waxay ii taabanaysaa si gaara aaway su'aal baa meesha taagan inteennaan hadda ururada ay koriyeen marka laga soo tago aaway carruurta soomaaliyeed xaggee ku sugan yihiin xaggeen isugu soo noqonaynaa sidee ayagoo ah baa la rajaynayaa inaan iskugu nimaadno carruurta ku kala dhaqantay qurumaha adduunka bismillaahi raxmaan raxiim wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha labada wasiir ku-xigeen ee gaashaandhigga iyo wasaaradda haweenka labada guddoomiye guddi ee golaha shacabka guddiga xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bini-aadamnimo iyo guddiga arrimaha bulshada xildhibaanada ka tirsan guddiyada qaranka ee golaha shacabka wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka dowladda hirshabeelle ururka haweenka qaranka ururka haweenka gobolka banaadir saddexda urur ee agoommaha caruurta halkan ku sugan ee soo barbaariyey maamo ogaaso foundation agoonta boondheere iyo amal agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha agaasimo waaxeedyada la taliyaasha gaar ahaan agaasimaha maanta howshan iska leh ee arrimaha horumarinta qoyska iyo caruurta sheekh faaduma fanaaniinta caruurta heesaha iyo suugaanta kala duwan halkan nooga qaaday iyo fanaanadeenna qaran muslimo qaasin hilowle warbaahinta dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta labaatanka novembar labada kun labaiyo labaatan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo wakiil ka ah dowladda federaalka dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan u dabaaldegaynaa maalinta adduunka ee caruurta intii kale ee xuskan maalinta caalamiga ah ee aan ku wada xusuusanayno meel kasta oo ay dunida uga joogaan dhammaan geyiga soomaaliyeed iyo qaaradaha adduunka waxaanu isxasuusinaynaa labaatanka novembar sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii golaha qaramada midoobay ayaa ansixiyey heshiiska xuquuqda caruurta si ay u muujiyaan in dunida ay aqbaleen in xuquuqda caruurta ay tahay xuquuqda bini'aadanka isla markaana ay xuquuqdoodu u qalanto in la difaaco oo ay kor u qaadaan dhammaan dowladaha adduunka soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyey ee saxiixay heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda caruurta sagaalkii bishii meey labada kun iyo labadii waxaan ku faraxsanahay maanta aanu hortiina taaganahay bishii janaayo labada kun shan iyo tobankii waddanka soomaaliya wuxuu sar rasmi ah u saxiixay heshiiska caalamiga ee caruurta madaxweynaha maanta jooga brofesor xasan sheekh maxamuud xilligaasoo aniguna aan ahaa wasiirkii ugu horreeyey ee soomaaliya ka qabta xilka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha caruurta xuquuqda caruurta marka aan ka hadlayno waa xuquuqda bini'aadamka xuquuqda bini'aadamkana waxaan nahay dal muslina boqolkiiba boqol allah subxaana wa tacaala ayaana dhowray ugu horeyn waxayna si marlabaad ay ku qeexan tahay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee kumeelgaarka ah cutubkiisa labaad qodobkiisa tobnaad ilaa afartan iyo labaad su-aasha meesha taagan waxay tahay ma la dhowray xuquuqdaas guud ahaan bini'aadanka gaar ahaan tan maanta aanu joogno ee xuquuqda caruurta qof walba waxaan ogsoonnahay oo mas-uuliyad qabta inuu ku dhaarto dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u taal haddii allah subxaana wa tacaala dhowray xuquuqda bini'aadanka oo dhan maxaa loo raadiyaa xuquuqda haweenka xuquuqda caruurta xuquuqda naafada maxaa loo raadiyaa micnihii lama samayn waa xaqiiq dhab ah oo aan la dafari karin boqolkiiba boqol muslimaan nahay ilaahayna uumiyihiisa wuxuu u abuuray inay caabudaan jinni iyo insi haddana lama caabudo way maqan tahay soomaha marka ma la dafiri karaa in xuquuqdii allah subxaana wa tacaala dhowray aan la dhowrin marka waxaa loo baahan yahay xeerarka ay samaystaan waddamada dunida weliba kuwa haysta diinta islaamka oo aan la midka nahay wixii ay ku dhaqmeen waa waajib inaan ku dhowrno xuquuqda caruurteenna xuquuqda haweenkeenna iyo xuquuqda dadka naafada ah taasi ka leexleexan mayno annagoo u marayno shareecada islaamka oo ah diinta keliya oo aan diin kale dalka lagu faafinaynin wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay mas-uul ka tahay xuquuqda caruurta oo aan maanta u dabaaldegayno xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqda caruurta adduunka ayaan ka howl dowla wasaaradduna waxa ay ka howlgashay isku dabariidka lagu hirgelinaayo wasaaradda safka hore iyo ururada bulshada rayidka ee heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir si loo helo macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan hirgelinta heshiiska caruurta wasaaraddu waxay aqbal ambaqaaday tallaabooyin ay ku soo bandhigayso kuna hirgelinayso heshiiska caruurta iyada oo la bilaabay habka diyaargarowga sharciga xuquuqda caruurta soomaaliya ee waddankeenna iyo kan axdiga caruurta ee afrika oo meel gabagaba ah noo maraaya kuna jira shuruucda hortabinta leh labadaa sharci ee caruurta ku saabsan heer waddan iyo heer qaaradeed oo meel gabagaba ah loo maraayo isagoo la tashiyo ballaaran laga soo sameeyey dhowaanna aan u gudbin doonno xukuumadda golaha wasiirada si loo meel mariyo dhammaan marka waxaan rabaa xilsidayaasha ay ugu horeeyaan waalidiinta mas-uuliyiinta dowladda iyo daneeyayaasha ururada xuquuqda een, caruurta iyagana inay noqon doonaan dhammaan dadka habraacyadaas lagu ilaalinayo xuquuqda caruurta aan ka wada shaqayn doonno kana wada tashan deenno kana soo dhammaystiri doonno soo gudbintooda gaar ahaan sanadkan waxaan la dabaaldegaynaa caruurta ku nool soomaaliya gaar ahaan muqdisho qaar ka mid ah oo la- lagu ilaaliyey een, gabdhaheenna sharafta leh saddexda urur oo aan horey u soo sheegay caruurta agoonta iyo dayaca ku haysta magaalada muqdisho ay isku xilqaameen iyadoo ay jiraan caqabado laga soo gudbay iyo kuwo xaaladaha colaadaha jira iyo abaaraha la kowsaday oo igana naga mudan in aan hoos u fiirino caqabadahaas laga soo gudbay iyo kuwa hadda nasii hortaagan oon dhinaca iska dhigno waxa kale oo aan daryeelno ubadkeenna Een, si kasta oo aan ugu kala duwannahay aragtiyada haddana mas-uuliyad xag rabbi ah aan naga saaran iyo xag ummadnimo wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo rais- ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka go-an meelmarinta xuquuqda ilmo kasta oo soomaaliyeed in la hubiyo in ay heleen waxbarasho caafimaad deganaansho bulsho iyo wax kasta oo daruuri u ah nolosha caruurteenna waxaan ku dhiirigelinayaa warbaahinta iyo daneeyayaasha kale si ay u joogto ah u booqdaan bogaha warbaahinta bulshada ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha si loo soo cusboonaysiiyo wixii horumar ah ee ku saabsan ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda ubadka soomaaliyeed wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay ugu baaqaysaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda bulshada soomaaliyeed iyo kuwa caalamka in loo midoobo hirgelinta iyo meelmarinta sharciyada lagu ilaalinayo xuquuqda caruurta gaar ahaan kan dalka soomaaliya iyo kan afrika oo hadda heer gabagaba ah noo maraayo si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan intii gacan naga siisay munaasabadan gaar ahaan hay-adda safe the children waxaan caruurta soomaaliyeed u rajaynayaa xuquuq dhowran oo iyo nolol dhammaystiran waxaan la ciidaynaa sanadkan caruur soomaaliyeed oo lagu barbaariyey diinta islaamka waxaan la ciidaynaa sanadkan oon la dabaaldegaynaa caruur la baray dhaqankooda suuban ee soomaaliyeed waxaan la dabaaldegaynaa caruur loo tarbiyeeyey in ay la jaanqaadaan caruurta caalamka caruurtaas aan ca- maanta la dabaaldegayno waxay u nool yihiin sida caruurta kale ee caalamka ay u nool yihiin waxaanan rajaynayaa inuu ilaahay ka abaalmariyo sifooyinkii diin ee qur-aan iyo axaadiis halkan laga sheegay haddii allaha awoodda la ogolaado hambalyo ayaan leeyahay guud ahaan caruurta caalamka gaar ahaan caruurta waddamada muslimka gaar ahaan caruurta afrika gaar ahaan caruurta soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan shanta qaaradood ee caalamka allow ubadka noo kori dhammaantood waxaan leeyahay barakooba oo baariyaal noqda ilaahayna ha idiin saqiro nolosha adag ee waddanka iyo ummad ahaan aad ka soo jeedaan in aad ku barbaartaan gudaheeda kuwa bannaanka ku yaal ku jira oo kuwa aan u haysanno in ay nolol horumarsan haystaan ayaguna waa ay naga daran yihiin ma hubno inta nabad noogu soo noqon doonto ma ogin inta og in soomaaliya qaran la dhaho uu yahay waddankooda ma naqaano in ay istariix ku qabaan iyo inay xabsiyo ku jiraan iyo inay waalidkood la nool yihiin iyo in laga qaaday waal- waalidiintooda ma naqaano tiro kooban iyo wax saxana kama hayno inta hadda gacmaha aan ku hayno ayaan waxaan ku talagelaynaa in aan ku fara adeegno Een, waxaan nahay hooyooyin mas-uuliyadda ka sako waxaan hadda ka hor la aas-aasay walaalkay xildhibaan yuusuf xayle duruufta ummadda ku sugan tahay jimciyad suhayda la dhaho oo ilmaha aqoonta ah iyo kuwa duruufahaas adag ku jira haddana waxaan ahay hooyo kafaalo qaaday ilmo ka mid ah ilmaha maanta dibadaha dayaca loo soo dhigay mana ahayn marka wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee waxay taabanaysay duruufta hooyanimo gabar kasta waxaan rabnaa hal maraan wada dhahno ilaahay ha u sakhiro hawsha adag iyo furinta dagaal ee dibuxoreynta dalka ee uu ku jiro madaxweynaha jamhuuriyadda brofesor xasan sheekh maxamuud aamiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre oo waajib gudashada qaran ee hor taallana ay tahay sidii arrimahan aan soo sheegno oo dhan wax looga qaban lahaa xukuumaddiisa iyadana aan aamiin dhahno allah u sakhiro idinkana allah idinku asturo owlaadana allaha barbaariyo wabilaahi towfiiq hambalyo mar kale barakooba hooyo
hagaag saxbiga guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacad ee hadabsane magaalada muqdisho waa naga intaa barnaamijkan kiisina kulan doona sidaasi nabadgeliyo